ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya ayaa magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya ka dhagax dhigay dhismaha macadka qorsheynta istaatiijikada iyo hay-adda dhiirigelinta maalgashiga soomaaliyeed munaasabada dhagaxdhiga ayaa waxaa ka qeybgalay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda soomaaliya iyo marti sharaf kale oo lagu casuumay wasiirka wasaaradda qorsheynta qaranka cabdiraxmaan maxamuud beene beene oo ka hadlay munaasabadda ayaa ka hadlay waxyaabaha u qabsoomay wasaaradda qorsheynta qaranka waxaan sameynay work stationno oo meeshii halkii xafiis saddex qof ay ka fadhiisan kartay dib aan ugu noqonay work station sideed xabaan geynay boqol iyo toddobaatan iyo shan ayaan rajaynaynaa laba isbuuc ilaa isbuucdii soo socoto marka work stationada aan dhammayno meeshay ka ahayd labaatan ilaa iyo afartan shaqaale inaan boqol iyo toddobaatan iyo shan aan gaarsiino marka waa reformka ah space in shaqaalaha loo helo sidoo kaleentana xagga recognitionka iyo aqoonsashada shaqaalaha iyo dhiiragelinta iyo qofka ugu fiican sanad kasta inaan soo saarno xafladdii labaadaan soo qabanay oo uu qayb nagala ahaa saaxiibkii xirsigaani oo lagu aqoonsanayay qof kastaba qofka kaleo ka oo ka firfircoon yahay imaanshaha contributionka iyo maxaan ku dhahaa shaqada arrimeeda inay noqoto ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre ayaa bogaadiyey shaqada ay qaranka u hayso wasaaradda qorsheynta qaranka soomaaliyeed de marka hore waan idin hambalyeynayaa waxaan idinku hambalyeynayaa horumarka weyn ee wasaaradda ka muuqda oo ugu horeeyo dee hoolkan ku cusub noociisu uu ku cusub yahay hadda dowladdeen waa hoolkii waa hoolka keliya ay leedahay dowladdu weliba aadka iyo aadka loo qurxiyey waxaan ku faraxsanahay in hawsha casriyeynta iyo isbeddelka ay xukuumaddeennu qaadatay in durbadiiba laga taabageliyo wasaaradda oo xafiisyadeedii iyo soo dhoweynteedii runtii ay si weyn u muuqato khubaradii ka shaqaynaysay n d p-gana n t p-da inay ay diyaar u yihiin inay ka shaqeeyaan marka waxaynu u baahannahay inaynu isla garanno inaynu u baahannahay isbeddel inaan u baahannahay qarankeennu wuu isbeddelay shalay meeshaan joognay ma joogin ma joogno duniduna way isbeddeshay meeshii shalay la joogay maanta ma joogto dhanka kale ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya ayaa xariga ka jiray howlka shirarka wasaaradda qorsheynta qaranka kaasoo qaadi kara ilaa kun qof